أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duurnimo ugu doorka roon ugu yaraan shan iyo toban isugu jira saraakiil iyo askar murtadiin ayaa dhimashii dhaawaca ku noqday weerar qorshaysan oo maanta mujaahidiintu ay ka fuliyeen adulaadka magaalada kismaayo faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaartay howlgallo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka laamo ee ku hoos jira gumaysiga silibiyadda kenya qoysas ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhulboob ay ku hayaan madaxda murtadiinta in ka badan kun qof oo ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada afmadow ayaa ka faa'iidaystay jawlo dacwi ah oo dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada jubbada hoose fuqaradii masaakiinta ku dhaqan degmada galareeri ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool ee wilaayadu ay ka qaybisay degmadaasi wilaayadii islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenyaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta mujaahidiinta alqaacida ayaa weerar qorshaysan ku galay xero muhiim u ah cadowga allaha oo ku taalla gudaha dalka maali wilaayadii islaamiga boqol ayaa soo gebagabaysay xamlada dacwiga ah ee irshaad luma ilaa sabiili rashaad kadib munaasabad ka dhacday degmada teeglow ee wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay shan iyo tobanka bisha rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan ugu yaraan shan iyo toban isugu jira sarkaal iyo askar murtadiin ah ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday weerar qorshaysan oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo warkaas iyo warbixin kale oo ku saabsan faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiye howlgallo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka laamo ee ku hoos jira gumaysiga silmiyadda kenya waxaa inoo hayaa yaasir maxmed geesiyada towxiidka ee ka jihaaday wilaayada jubbada hoose waxay barqanimadii maanta weerar qorshaysan ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee bundada deegaanka buulaxaaji oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose dagaalka maanta ee buulaxaaji waxay ciidamada mujaahidiintu ku dileen lix askari oo murtadiin ah oo ku jiray sarkaal taliya koox ah sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu allah fadligii dagaalka maanta ee bundada buulaxaaji ku dhaawaceen sagaal askari oo murtadiin ah dhanka wilaayada bay ciidamada mujaahidiintu waxay saqdii dhexe ee xalay dagaal culus kula wareegeen gacankuweynta xerada murtadiinta ee caalamshuruuc ee degmada qansax dheere oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka ka sugan yahay wilaayada bay dagaal muddo kooban socday kadib ciidamada mujaahidiintu waxay si buuxda gacanta ugu dhigeen xerada waxaana jira khasaare cadowga allah lagu gaarsiiyey weerarkaasi inta la xaqiijiyey dagaalka culus ee xalay mujaahidiintu kula wareegeen xerada murtadiinta ee qansax dheere dhimashadu waa lix askari oo murtadiin ah dhaawacuna waa afar askari oo murtadiin ah dhanka wilaayada gadow qarax ay mujaahidiintu saaka ka fuliyeen gudaha degmada baar dheere ayaa lala eegtay ciidamo etoobiyan ah oo ku sugnaa degmadaasi waxaana jira khasaare gaar ee cadowga shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee deegaanka ilbaaq hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee qansaxle ee degmada buulaburte bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada xudur shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee deegaanka beriire laamu ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen tolanya saliibiyiinta kenya oo ka baxay deegaanka kayunka kuna sii jeeday magaalada ishaakaani ee gobolka laamo oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee ku hoos jiro gumaysiga saliibiyadda kenya bakhtigu waa shan askari oo saliibiyiinta kenya ah dhaawacuna waa sideed askari oo isla kufaarta kenya ah iyo gubashada gaari kooyal ah dhanka gobolka mandheere ee ka mid ah dhulka muslimiinta ee ku hoos jiro gumaysiga saliibiyadda kenya waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen saldhigga kufaarta kenya ee degmada lafey waxaana dagaalkaas ku bakhtiyey laba askari oo kufaarta kenya ah dhaawacuna waa saddex askari oo isla kufaarta kenyaatiga ah sidoo kale gobolka mandheera waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka goobaa ee hoostaga degmada baanaasa inta dagaalka uu socday waxaa dab qabsaday qaybo ka mid ah xerada la weeraray howlgalladan ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamo ee kenya waxay qayb ka noqonayaan weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta ee duulaanka shareeca la dirarka kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga
mahadsanid yaasir qoysas ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujinaya dhulboob ay ku hayaan madaxda murtadiinta sida uu ku waramayo cali aadan cabdulaahi cali yare qoysas danyar ah oo ku dhaqan degmada hodan ee magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey amar ka soo baxay madaxa kooxda radada soomaaliya murtad xasan garguurte kaasi oo lagu amray inay ka guuraan dhul caam ah oo ay degan yihiin waxa ay sheegeen in maamulka radada ugu magacaaban degmada hodan gaar ahaan gudoomiyaha degmadaasi uu ku wargeliyey inay guryahooda si deg deg ah kaga guuraan si cad oo aan gambasho lahaynna uu ugu sheegay in dhulkaasi ganacsato uu ka iibsaday madaxa ugu sareeya kooxda radada xasan sheekh maxamuud dadka lacagta lagu barakicinaya in nala ka qabto uu u horreeyo guddoomiyaha degmada hodan ayaana barakicinaya wuxuu yidhi dudka dhulka madaxweynaha baxshay dad shakhsiyaad uu siiyey shakhsiyaadkaas macnaha maaragtay uu siiyey adinkuna uga guura dadkaasaa iska leh dhulkaa haddii dad la siinayo annagaa xaq u leh waxaana looga yeeray degmada hodan waxaa loo yeeray guddoomiyaha degmada hodan wuxuu yidhi macagasaa rabtiin mase xalaa rabtiin kan arrimaha bulshada hodan wuxuu yidhi toban sano ka hor shan iyo toban sano ka hor abbaha hadduu dhintaba soo noolaanaya maya dhulkaana saasuu u dhintay ka tashada ka guura waxaana barakicinaya shakhsiyaad lacag la wareegaaya dhulkaas annagaa deggan lacag bay la wareegayaan dadka ku barakicinayaan dadka ku baabi'inayaan waxay ka naxaan male waxaan rabnaa dowladdaas cabashada aan ka nahay mooryaan iyo ilaahay kuna qawlaysato iyo dad lacag la wareegaaye in annaga ay na barakiciyaan dooni mayna mana ogolin waa ka soo hor jeednaa annaga barakicinana lagu hayaa waxaa hadda barakac ba'an nagu haaya guddoomiyaha maamulka hodan oo na yidhi ma bannaan bixi kartaan ma hadli kartaan juu ma dhihi kartaan dhulkaan melihiidin idinka madaxweynaha soomaaliya ayaa ganacsato siiyo u soo saxiixay shakhsiyaad baa iskale guuruuna dhaha ma bannaan bixi kartid ma hadli kartid juu ma dhihi kartid qaxootiyaa tahay guuruu dhahay aniga soomaaliya ahay intee qaxooti ka ahay etoobiya ma ahay dalkayga soomaaliya markii layga barakiciyo intee u barakacaya ganacsatada rabto in ay boobaan dhulkaas uguna faa'iidaystaan dhismayaal ganacsi iyo wax la mid ah iyo deegaamaysi kale shacabka meeshaas degan oo toban kun ay ku dhow yihiin tiradooda haddaysan ka badnayn ayaa la doonayaa in bilaa macno shacabka loo barakiciyo oo meel ay u qaxaan iyo meel ay u cararaan iyo ma aysan haysan ayagoo deegaanka hadda ay joogaan ay ku nool yihiin nolol xumo arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ay la kulmayaan dhibaatooyin badan oo ay ka mid tahay boobka dhuleed iyo midka hantiyadeed ee ay wadaan madaxda ugu sarraysa kooxda rajada soomaaliya mahadsanid cali yare in ka badan kun qof oo ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada afmadow ayaa ka faa'iidaystay jowlo dacwi ah oo dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayadii jubbada hoose bashiir muuxidiin awayman ayaa warbixinta warkani eegaya balliquu cannii walow aayah xadiidkan shariifka ayaa cinwaan looga dhigay xamlada cawadeedkan ee ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyadoo la gudanayo ammaanada shakhsiga ah iyo tan caamka ee ummadda ka saaran in la faafiyo dacwada risaalada tawxiidkan ee gaartoomiye iyo magaalo isagoo ka duulaya amarkaasi dul saaran islamarkaana hiigsanaya horumar aakhiro iyo mid adduun ee bulshadu ay gaarto ayuu maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose wuxuu ku dhawaaqay jowla dacwadeedkan oo ka hirgeshay degmooyin iyo deegaano badan oo ka tirsan gobolka goobaha ay gaartay islamarkaana bulshada ay uga wada faa'idaysteen waxaa ka mid ah deegaanka weelmaarow ee hoosaga degmada afmadow kun laba boqol toddoba iyo toban qof oo isugu jira rag iyo dumar ka kooban yar iyo weyn iyo arday ayaa si weyn uga wada faa'idaystay dowro sharci oo qayb ka ah jowladan dacwiga ee sida aadka kaga socota degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada jubbada hoose ragga ducaadda ee ka qayb qaadanaya jowladan ayaa duruus sharci ah iyo muxaadaraad u jeedinaya bulshada ما هو الإسلام؟ إيه الجواب؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله في سؤال كم أركان الإسلام؟ إيه الجواب؟ خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة
ugu dambeynna waa kuwan qaar ka mid ah dumarka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka weelmaaro oo ay ka faa'iidaystay jawladan dacwiga oo la hadlay idaacadda islaamiga ee andalus magaciidu waa odan aadan mukhtaar waxaana ku noolahay degmada asmadow qaas ahaan weelmaaro hibraan noo socotay maantana way noo soo xoogowda asaasiyaad daruusal muhiima marka alwaajibaad wax badan aan ka fahmay ilaahay baa ku mahadsan marka maantana gabagabaay noo tahay dacwadan iyo barashadeeda baahidii loo qabo ilaahay baa ku mahadsan ilaahay idina soo makamiyey maalin walbana waan u baahannahay mar walba waan u baahannahay dacwada ilaahay baa ku mahadsan maclimiintiina bartaana ku mahadsan si gaar ahaan walaayada limaada qalaqna allahu qalaqna allahu licibaadati waxdahu walaa nushrika bihi shay-an shayna aan lala wadaajinin alla keligiis maa hiya alcibaadati alcibaadati hiya ismun jaamicun likulli maa yuxibu allahu wayarlaahu min alaqwaali waalafcaali adaahiru midka muuqdo ah walbaadilu midka qarsoon shanta diin islaam lixda iimaan ixsaanka daruudaheeda kulli waa nala baray maraakib diin salaasatin wahiya alislaam aliimaan alixsaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ay si dardar leh kaga socoto jawladan maalmaha soo socda ayaan soo gudbin doonaa insha allahu tacaala bulshada deegaanadaasi sida ay u gaartay dacwada waad mahadsantahay walaalka abuu ayman fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada galhareeriya ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo wilaayadu ay ka qaybisay degmadaasi cabdiraxiin sheekh cali ayaa umuurtaasi warbixintan inooga diyaariyey
dad isugu jira fuqara iyo masaakiin ayaa xoolaha nool loogu qeybiyey degmada galhareeri kuwaas oo ka kala yimid magaalada iyo deegaanada hoos yimaada dadka la siiyey xoolaha ayaa u duceeyey mujaahidiinta iyo muslimiinta masaakiinta soo xaadirtay goobtii lagu qeybinayay eriga sakawaadka ah ayaa wejiyadooda laga dheexanayay farxad idaacadda islaamiga al andalus ayaa la dhex qaaday mikrofanka haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii la siiyey sakada calaykum salaam waran cali axmedaa leeyda ariyaa laysiiye ari ari ari sakawaada waay gaalada allaha jabsho muslimkana kor allaha ka dhigan leh shariif maxamed cabdi eri masaakiinta loo qaybayo shan xaba laysiiyey oo masaajiinta ay soo qaybinayso maxaa waaye in gaalada ilaahay aw jabsho iyadana iyadana kor ilaahay u dhigo madar nabadgelyo ilaahay loo sii wasaxsho saasaan u ducayhayna calaykum salaam waraxmatullahi wabarakatu ari sakaa oo walaayada islaamka dhiibe ajir iyo xasana allaha siiyo ilaahay hamaalkooda ha gudo gaaladana allaha jabsho baaba iyo jab allaha ku rido cabdikariin arigaa laysiiy walaayadaasi masha allah gaalada dhib allaha siiyo muslimiintana kor allah ka dhigo magacaygu waxaa waaye maxamed cabdil maanta sakaa lagu baxaa khayr allah siiyan la ajri xasana badan allah siiyo gaalada allah jabiyo anigoo faadmo faarax ilallah faadmo saddex neef oo ariya sakawaada walaayada kor allah u dhigo waa ay xurmeeyeen khayr allah siiyo ilaahay kor u dhigo hoosna allah kala yaabo wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa sanad weliba u qaybisa xoolaha sakada shucuubta muslimiinta ee ku nool wilaayada islaamiga ee galgaduud mahadsanid walaalka cabdiraxiin wilaayadii islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenyaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta sida uu ku warramayo marwaan maxmed waa askar taayibiin ah oo ka soo baxay safka maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasoo lagu soo bandhigay wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay soo gaarayeen askar taa'ibiin ah oo fara badan aadan maxamed mahada cali cibaar mahada cismaan maxamed cabdi iyo maxamed cabdi aadan waa afar askari oo taa'ibiin ah kana tirsanaa maleeshiyaadka muftadiinta macawisleyda iyo kuwa booliska kooxa riddada kuwaas oo ka kala yimid muqdisho iyo beledweyne waxayna wilaayada hiiraan askartan taa'ibiinta ah ku soo bandhigtay deegaanka booco ee dhacabariga hiiraan islamarkaana hoostaga magaalada beledweyne askartan taa'ibiinta ah oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalusa ayaa sheegay inay dhibaato culus kaga soo tageen safka murtadiinta allahna uga toobadkeeneen gaalnimadii ay ku dhaceen magacaygu yahay aadan maxamed mahad oo loo yaqaano aadan suuley maanta waxaan joogaa walaayada booco waxaan galay ciidamada hiiraan state waan kasoo tegey hadda walaayadan hoos joogaa walaayada waxaan jeclahay inaan ku hoos noolaado dadkii awalba ku hoos noolaa aan ka mid ahay sababtii loo asaasay marka hore waxaa loo asaasay in walaayadii kula dagaalami rabeen wax xaq ku socda ma ahayn wixii xaq ku socdaa socdo cid walba oo hadda meeshaas jirtana waxaan u sheegaa in walaayada ciddii ku hoos noolada dhan ay ku hoos noolaatay timaado cid rabta ma lahan waa nabadgelyo aniga beertayda aan tabcahayaa nin walba beertiisa intuu yimaado guryahoodii iyo beerahooda gumargaalka ka ceshtaan ha u yimaadeen anigoo ah caali cibaar mahad aamiin libaana waxaan ku dhashtay magaalada booco waxaan tagay beledweyne ciidamada macaawisleyda ayaan ka soo raacay waxaan go'aansaday duqaabahe intaan soo waco oo idhaa aabba walaayada iga wargeey meeshaan anigu ma noolaa karo waa igu yidhi aabba walaayadu oo iga geeyey walaayadii sidaasaan uga tagay waanu umuday waxaa la joogaa walaayada saacaddaas la taagan yahay waa i cafiyeen qaar alla asiiyo meel walbay joogaan waa mahadsan yihiin waxaan idin sheegayaa nin walbow oo hadda ku jira macaawisleyda oo sididoo kale la- la qalday oo la socdo sida oo dhasaabo badan leh jaanis hay haastaan jaaniska haastaan ha ka faa'iidaystaano ha kana soo baxaan sida oo dhasaabo badan leh walaalahood iyo walaayadda iyo intii ehelo dhashay iyo dhulkoodiiba ha u soo laabtaano anoo magacayda leeraha cusmaan maxamed cabdi oo ka imaaday magaalada beledweyne lamagalaay ciidamada dowladda ka imaaday gaar ahaan booliska muddo badan aan la shaqaynayay oon la socday haddaana an ogaaday inaan waxaan ku dhex jiray qalad cad ay yihiin an ogaaday oon iskiga soo baxay oo walaayada islaamka maanta aan u imaaday aan joogaa maxaan ku rahdaa booco walaayada islaamka aan u imaaday liisoo dhoweeyey waxaa waaye xabe xereg iyo indha maxaan ku rahdaa siga- sidasha walaalaha ay gu qabaneen intii hadda qaladka ku jirtaiyo sidan markii hore ani aan ahaay aheedna inay kasoo laabtaana aan rajaynaa insha allah magacaygu waa maxamed cabdi aadan xuseen waxaan ka yimid magaalada muqdisho waxaan ka tirsanaa ciidamada booliska qeybta lixtamaad oo lagu tababaray xeerninac muddo eh, labo bilood ah gaar ahaan waxaan kasii shaqaynayay ex control afgooye degmoyntagaas waxaa waa shaqadiisa marka annagana waxaa waaya halkaasaan ku baadiyown halkaasaan da kasoo laabanay wallaahi si wanaagsan ayaa liisoo dhaweeyey gacmo furan ayaa liigu soo dhaweeyey si wanaagsan aad aan u faraxsan ayaa liigu soo dhaweeyey waxba dhibaato oo lama kulmin wallaahi waxaan lahayaa adinkoo iska xoogsada beriina iska fasha ayaa idin dhaanta intaad meesha ku qaldoom leedan iyo kuwii hadda dib dib dib soo qoran doono oo wax fiican moodayo inaysan kusoo qaldamo aanu sheegaya wilaayaadka islaamiga waxaa si xiriir ah u soo gaaraya askarta toobadkeenayaasha ah ee ka soo baxaya safka gaalada kuna soo biiraya safka muslimiinta ah mahadsanid marwaan mujaahidiinta alqaacida ayaa weerar qorshaysan ah ku galay xero muhiim u ah cadowga allah oo ku taala gudaha dalka maali haddaba warbixinta warkan waxaa inoo hayaa walaalka xaaris cabduqaadir war-saxaafadeed kooban oo ka soo baxay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ee lagu sheegay in weerarkan uu ahaa mid qorsheysan oo gaar ah lagu beegsaday garoonka militariga iyo goobaha ciidanka ridada maali lagu tababaro ee ku yaal magaalada bamako howlgalka noociga ah ayaa allah fadligii u dhacay sidii loo qorsheeyey waxaana mujaahidiintu si hordhaca u xaqiijiyeen in weerarka uu dhaliyey khasaare xoogan oo isugu jira mid nafeed iyo mid maaliyadeed deerado dhowr ah oo kuwa dagaalka ah ay mujaahidiintu xaqiijiyeen inay ku gubeen weerarka ay ku beegsadeen garoonka diyaaradaha ee militariga xukuumadda ridada bamako ilwaraadyo ku sugan caasimadda ayaa soo sheegay in aroornimadii hore ee shalay mar qura laga warhelay qaraxyo ka dhacay saldhigyada militariga ee murtadiinta maali ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha iyo sidoo kale xarumaha tababar qaraxyada ayaa lasoo wariyey inay xigeen rasaas xoogan oo dhowr saacadood ka socotay xarumaha la beegsaday dhankiisa ciidanka ridada maali ayaa sheegay inay la kulmeen weerar uu ku tilmaamay in uu ahaa mid argagixiso wuxuuna si gaar ah u tilmaamay in dagaalyahanno jihaadiyiin ah ay beegsadeen dugsiga tababarka ciidanka ee faladii ee ku yaal magaalada bamako waxaana ka gaabsadeen inay bixiyaan faahfaahin ku aadan weerarka muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dhaawaqa rasaas culus oo ka dhacaysa aagga ay howlgalka gaarka ku beegsadeen ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin howlgalkan ayaa kusoo aadaya xili tirakoob infogarafig ah oo ay baahisay muasasada zalaaqa oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin lagu xaqiijiyey in howlgallada militari ee mujaahidiintu ay fuliyeen bishii lasoo dhaafay ee safar oo keliya allah fadligii lagu dilay shan boqol iyo toddobaatan askar iyo saraakiil isugu jirta oo murtadiin iyo saliibiyiin ruushiyaan ah mahadsanid xaaris ugu dambayntii wilaayada islaamiga boqol ayaa soo gebagabaysay xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad kadib munaasabad ka dhacday degmada jeglow ee wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa inoo eegaya walaalka cabdiqani maxamed kadib muddo soddon maalmood ah oo si habsami leh uga socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool waxaa dhowaan lasoo gebagabeeyey xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad taasoo bulshada muslimiinta looga digay waxyaabo dhibaato ku ah akhlaaqiyaadka iyo badqabka bulshada munaasabadii gebagabada xamlada oo ka dhacday degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada culimo salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada ugu horeyn waxaa kelimad tawciye ah ka jeediyey xafladda sheekh ibraahim cali oo ka mid ah culimaa udiinka ilaahay meeleh subxaanahu wa tacaala ma handijiinay qur-aanka moxamed oo niyada ku saarto dadku mugdiyaalka nuurka haddaan saarto ilaahay idin jey ilaa siraadi alcasiizi alxamiid allah casiis alxamiidka ajidiya intay kaan ansaarto arrintaas may nagadaasa marka waajib iyo nagadaas si ilaahayba tilmaamay oo ummadala kale khitaabay ilaahay meere waltakun minkum ummatu yadcuuna ila alkhayr waya'muruuna bilmacruuf wayanhowna cani lmunkari wa ulaa'ika hum almuflixuun marka arrintaasna arrin waajiba nagadaas wey ummaddo dhammaan waajiba ka nagadaas laakiinma macruufka saayo oo munkarna dareemo ama shayka inay ku hadalo ummado in sheego yaa nagadaas wey ilaahay subxaanahu wa tacaala wadiifadii ambiyada ilaahay handiriyu dacwada dhaqankii ambiyada ilaahayu wali ambiyada ilaahay markii roonka shaqeeyayahu marka wal inuun annaka shaqayno maadaama warahatul anbiyaa culimmada yihiin annaka shaqayno hamiin maalan marka dacwadaas inay dareerto daraadee maylin jideeyey jihaadka naftiis intaasi kadib waxaa munaasabadda kelimadan ka jeediyey suldaan cabdiwaaxid oo ah suldaanka beesha lawaaye maylafada waa miirta in la qaado haddii liin shal damboyn macnaha walba ma dareerayaan in kala dambaynta la qaado nidaamka la qaado umarada warsho la qaado walaa amiirkanu fariintaha farehana deerti qoraal hangnahna deerti inuuna qaadanaan dadka qaadadaa kooku aanu samicnaa waadaacnaa lana waana qaadadaan waana qaadanay walay una deerinana insha allahu geysiyaana dadka tantiroogana inyo dadka geysiyaan yoona isku dhaafaan anka baaqa insha allahu ilaahayna hanay anfaca lana tan kaleed gaala warshee dheegahaytan walkale waa iskula tabay markan soomaali gudaashaba laysa galanyi intaas dhanna mayliyan waalay muslimiinta layla baabi'i lafadahaay haan inis goodiya warsho yoo maskajaraan macnaha muslimiinta gaalaka baabi'i lafadee in gaaladan laku digtoonaadnamiyo ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada bokool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan isagoona goobta kaga dhawaaqay in xamladii dacwiga ahayd ee irshaadul ummah lasoo gebagabeeyey wixii hadda ka dambeeyana uu bilaaban doono fulinta awaamirtii ka soo baxday xarakada mujaahidiinta al-shabaab insha allahu tacaala xamladii niin socotii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad inta niinka gabagabaysanta geeko taariikhda tobanka bil rabiul awal kun afar boqol afartan idli laga bilaabo barya iyo weli ku dambeeya mayla amranya tanfiid ciidamada hisbada ciidanka loolanka talagalya jara insha allahu tacaala oo meel kasta wilaayada ee mara doono lugta saara doonan munkarka haddii gurya lahag sheega wal galay ogaa shareedaa qabta mana hoob guruu munkara lahaku sheegi leer moobeeladii wuu yinaayeen oo sawrada lahayanka ka jaraan ama ila raajaada laka gade ama tubaaki laka gade leer ma in amrinyiin walaalaha anfasahanyiin shareedan anfasahday in yo galaan mana bilaa istiidaan lanka weydaa male hoob laha hela war xaqiiqe wal gale wali talaabee hakiin batone shareeda islaamku markaasa lan fiiriya insha allahu tacaala tanfiidkaasaa niin bilaawda doon haddii ilahay ogolaado jazaakum allahu khayran mudun wal siin qobadi muslimiinta mayla raay hantadiyo maalsho eeda lanku fikiraay wal ilaaliyaay mudin lan qobadi moobeelkoo kale maylari iyo bacyaawun walaawun mayla raay mudu bili ahaashataan ismoodii mayna jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad oo bilihii lasoo dhaafay si habsami leh uga socotay wilaayaadka jubbooyinka gedo baay bakool iyo hiiraan wilaayada bakool ayaana ka mid ah wilaayaadka soo gebagabeeyey xamladaasi kadib muddo bil ah oo si dardar leh uga socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horraysan waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu